فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal xoog leh oo maanta ka dhacay duleedka magaalada baydhabo kaasoo u dhexeeyey ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo kuwa maamulka koonfur galbeed khasaaraha ka dhashay oo sii kordhaya maxaa ka jira in maamulka koonfur galbeed halkaasi looga laayay saraakiil iyo askar isbitaaladuna kuwo kale ay la ceerceerayaan warbixin ayaanu idinkaga haynaa masaajid ku yaalla magaalada gurceel oo muddo toban sano gaaraysa xirna oo shalay dib loo furay ayaa isla markiiba la xiray iyadoo la adeegsanayo qoryo caaradood odayaasha deegaanku sidee bay arrinkaa u arkaan qaarkood ayaanu waraysanay codadkooda ayaan idiin soo gudbi doonaa insha allah sidoo kale sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlayaa waxaa keenay in kooxaha suufiyadu masaajidda qaar xiraan barnaamijka dhuuxa waraysyada sidoo kale insha allah waxaad ku maqli doontaan beesha reer garaad oo ka mid a beesha mareexaan ayaa maxad ardadooda u furnaa waxaa lagu soo xiray gobolka gedo waaliga iyo odayaasha dhaqanka ayaa ka qayb galay codadkooda ayaanu idiin haynaa insha allah u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faafaas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxaysaa dagaal saaka ka dhacay deegaanka daynuunay ee gobolka baay kaabigana ku haya magaalada baydhabo ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa saaka dagaal waxay kula jarmaadeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee fariisinka kuleh deegaanka istaraatiijiga ah ee daynuunay oo dhanka bari magaalada baydhabo ka xigo labaatameeyo kilomitir dagaal xoog le oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku weydaarsaday ayaa halkaasi ka dhacay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxaa u suuro gashay in ay la wareegaan xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku sugnaayeen qaar ayaga ka mid ah ayay halkaasi ku laayeen kuwo kalena waa ay dhaawaceen ciidamo kale oo maamulka koonfur galbeed ka tirsan ayaa ka gurmaday magaalada baydhabo si ay garab u siiyaan saaxiibadood oo rasaastu si daran ugu socotay hase yeeshee ciidamo kale oo xarakada shabaab ulmujaahidiin ka tirsan ayaa dhabaha u galay laba gaari ayaa ciidamada gurmadka ah laga guba kuwaasoo midkood uu ahaa gaari ambalaasa oo ciidamadu ay caafimaad ahaan u isticmaalayeen dhimashada ciidamada maamulka koonfur galbeed inta la hubo ilaa iyo iminka waa afar iyo toban qaarkood ay saraakiil yihiin waxaana ku jira jenaraal maxamed isaaq oo ahaa taliyihii guutada sideedaad iyo ku-xigeenkiisii oo laba xidigla ahaa isbitaalada magaalada baydhabana waxay la circirayaan dhaawacyada ciidamada maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku waxyeeloobay daynunay iyo inta u dhexaysa daynunay iyo baydhabo oo ah goobaha dagaaladu ay ka dhaceen amaba maanta labada ciidan ay fooda isku dareen magaalada baydhabo ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa dhimashada askarta maamulka koonfur galbeed iyo dhaawaca kuwa kale geesta kale waxaa keebla yuurara ciidamada etoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee jooga magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda iyaga oo ka cabsi qaba in weeraro kale kaga yimaadaan xarakada shabaab ulmujaahidiin oo sidii saaxiibadood cagta la mariyo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag shalay waxaa dib loo furay masaajid muddo toban sano gaaraysa xirnaa oo ku yaala magaalada gurceel kuwaas oo ay horay albaabada isugu dhufteen kooxihii suufiyada ee dhowaan lasoo afjaray inkasta oo aan la cirib tirin oo qaarkood ay ku milan yihiin maamulka galmudug laba masjid ayaa dib loo furay laakiinse islamarkiiba waxaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadaas ayaa asalkoodii waxay ahaayeen kuwii suufiyada ciidamadu waxay xidheen labadii masjid ee shalay la furay iyo mid kale oo horay u furnaa waxaa sidoo kale xusud mudan inay jiraan masaajid kale oo iyaguna xidhan oo bahalogaleen noqday kuna yaala gudaha magaalada guraceel haddaba indheelgaladka amaba odayaasha ku dhaqan guraceel sidee bay arrintaasi u arkaan qaarkood ayaa u warramay idaacadan islaamiga ah alfurqaan abow dareenka anaga waxaan u aragnaa horta ma hadda waxaan joogaa magaalada guraceel waa gartay oda dhaqameedyada magaalada deganaan ka mid ah waxaan u aragnaa in masaajid la xiro qalabaan u aragnaa weliba dad dawladnimo sheeganaya ama culamanimo sheeganaya inay xiraan qalad weynaan u aragnaa in dameeruhu galaan wax ka wax kaloo hadda dembiyaad kalena aan la qabanhayn laakiin hadda la xiro masaajidyada la xiro masaajid waa lagu cibaadaystaa qofkii dhistay wuxuu ugu talagalay inuu lagu cibaadaysto waajib ka helo oo sadaqo jaariyaa ka helo in la xiro waxaan u aragnaa haddaan nahdo dhaqameedyada degmada gurceel waxaan u aragnaa qaladaan u aragnaa masaajidan muddo toban sano gaaraysa ayay xirnaayeenoo suufiyadii ay xirtay shalay unbaa la furay isla shalna dib baa loo xiray bal ka waran marxaladihii lasoo maray maxaase sabab u ah in masaajidan la xiro oo kooxda suufiyada ay xirto waxa u ahay macnaha kooxda suufiyadu inay xiraan waxay u ahayd ayaga waxay rabaan danahooda inay socdaan dan kale iyo diin kale iyo inaan la faafinay rabeen wax diina inaysa faafinay rabeen
si wacan sidaas la-adigooday u xireen haddana shalay hal la fura markii la maayo mar labaad waa xireen waa isla ayagii heshaar dawladeed haysta maahana dad kaloo xireen hadda ma jirees iyagii heshaar dawladeed soo gasaday sidaas la-ajligeedayna ku xireen mar horena waa ka hadalna haddaan oda dhaqameedyada nahayo masaajidada in la furo qolahood istaagi kartaana aysan jirin saasaan u sheegnay haatanna waa ku celiyeynaa waxaan leenahay masaajidyada dadka xira qaladaa loo xiray masaajid waa lagu cibaadaystaa qofkii dhistay sadaqo jaariya inay uga socoto ilaahay xaggi u bandhigtay in dameerada iyo lo-du galaan oo la xiro masaajiyada oo la jejebiyana qalad waayo qalad aan u aragnaa wixii saas wadana waxaan leenahay joojiya ha joojiyeen dadka muslimiintauna waxaan leenahay dhammaantood ha ku soo baxeen dadka sidaasoo waxay ka qaban karaan ha ka qabteen waxaad tiri waa suufiyada oo shaati dowladeed soo gashaday wax masaajidda xiray maxaad ku caddaynaysaa taas maxaad se noo faahfaahin kartaa oo meesha la xiriiray waxaan ku caddaynaynaa taliyada taliyayaasha ciidamada hadda meesha xiray inay ayagii yihiin kuwii sala ka muuqday suufiyaasha dhexdooda inay yihiin haddana ay ka muuqdaan dawladda oo waxa waxiraaho hawsha waa isla ayagii yihiin waa caddaan sax waaye waa dadkii naqan dad isla gashaana dhammaantana waa isla joognaa waa is aragnaa waxa waaye waa isla joognaa waa isu joognaa kama qarsoonin magaalada gurceelaan joogaa iyaguna waa joogaan aniga miyaa meel kala jira marka waxaad leedahay magac un baa la bedelayo waa un isla iyaga wuxu waa isla iyadii weeye midkii saldhigga jooga waa joogaa midkii amniga haysta waa haystaa kii kaloo mataliyada haysta waa haystaa mid walbaba meeshuu joogayo waa haystaa waa sideedu waa isla ninkii lama bedelin ninkiyaan la bedelin waayo shaakigii yaa loo bedela bis maadaama aad reer gurceel ka mid tahay masaajidan toban sana xireen bal siday u yaalaan sawirka si dadka ku dhegaysanaya ee aan ka warqabin amaba aan arag masaajiyada qaybi waa xidhan tahay hadda wax wax dhibaatana waa ka muuqataa lagumana tukado qaybuna waa jajaban tahay dameeraha harsada lo-daa ku harsata waa jajaban yihiin eber waaye qaybuna saasay u taallaa ciyaalka ciyaal derbiga ahaa iska seexda haddii alaba kurin xoolaha lagama celiyo dameeraha lagama celiyo qaybu waa saas qaybuna waxa waaye waana xidhan tahay dhibaatana waa ka muuqataa waxaa la sheegaya masaajidda qaar in la dhagax tuuro oo dhagxaan lagu tuuro maxay taha sababta loo dhagaxyeynayo waxaa dhagaxyeynaya ninkii shala xiraa dhagaxyeynaya ninkii shala xiray aa dhagaxyeynaya haddana inuu xiro raba masaajid hadda wax loo dhagaxyeeyana waxaan isleeyahay qofka dhagaxyeehe waa qof dembi uga socdaan isleeyahay ama xirte waa qof dembi uga socdo dad kastaas dadka dadka muslimka ah soo u arka sidaas waaye dhibaato hadda masaajid lagu xiro dad hubaysano ma joogo waa lagu tukadaa dad hubaysano mmaha masaajid waa lagu tukadaa raashin maahan hub maahan waxa loo xiray macnaha wax la fahamsan yahaba hadda dadka muslimiintaha wax ay fahmi karaan damada ahanba waa si ka dhana waa si muslimnimada ka dhana in la xiro masaajid lama hor fadhiisto in lagu cibaadaysto loogu talagala nin shaksi ahta waad ila hadlaysaa oo waad muujisay inaad ka xunta masaajidka in la xiro laakiinse dad guri ceel ku dhaqan arrintan ma kula qaban mise waa laydinka badan yahay oo suufiyada aad dadkii duubsatay macnaha dadku waa sax sidaas weeye dad dadka waa la caburiyey qof walba huba nafteeday u cabsahee qof hadda ama dhihi karta sidaas ma jirto qofkii hadda niyadda ka qabtay sidaan oo kale hadda dad badan oo adka qaba waa jiraan laakiin oo macnahaas aan hadlayn oon hadda ka hadli karin ama ka cabsanaya ama inay ka dagaalaan aan awoodin waa jiraan dadkuna waxa waaye waxaan isleeyahay waxaan laga dagaali karin ma jiro waxsaas waa laga dagaali karaa laakiin waxaan isleeyahay dadka si kalaa si kalaa sida badanaa maskaxda laga haysta laba masjid baa shalay dib loo furay islamarkaana waa la xiray kuwo kaloo horey u furnayna waa la xiray baa la yidhi arrintaasi ma jirta oo kuwa shaqaynaya ma la xiray saa weeye hal masaajid oo shaqaynaya oo lagu tukan jiray oo bederka sii horjeedkeeda ahaa masaajidkaas waa la xiray laba shalay la furana dilaa loo xiray sax weeye ciidamadu waxaa la ii sheegay masaajidda qaar inay galeen sawiro laga qaadon arkayana waxay muujinayeen iyagoo weerar ku qaadaya oo ku hareereysan jamaacada qaarna waxaa la yidhi si xun baa loo bahadilay maxaad nooga sheegi kartaa arrintaa maxaad nagala wadaagi kartaa amaad noo faahfaahin kartaa masaajidka in la galay dadka laga bixiyey loo diiday sax waaye masaajid anugu mid kamid ahaan joogay markaas la xirahayey in dadkii loo diiday salaadii casar laga soo bixiyey la diiday ay xireen sax weeye taas marka sidee laydinla dhaqmay maya anaka kolley hadda dadka dad shicib ha amarka iska qaataan ino wixii la yidhaha kore afkiisaan ku shaqaynayna ama ana aan ku soo baxna la yidhi waana ku soo baxnay waana ka tagnay meel kale aana ku tukanay maxaad u diidi weysaan ood u dhihi weysaan anagu masaajid baan ku jirnaa waana ku tukanaynaa hadda nin qora haysta iyo ninaan qora haysanoo meel taagan nin qora haysta amarkiisaa socda ma niman caraysan bay ahayeen oo qoryahooda ammaanka u furan yihiin oo inay idin dilaan baad ka baqdeen mase waa uun niman uun idin cabsi gelinaya keliya kolley niman qoryo sitaa oo laba kurooyahay kasoo baxa kule meesha oo wax kasta inay ka suuraadaan inay yiinaan ognahay sidaas la ajligeedaan uga baxna dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya muslimiinta gaar ahaan kuwa guriceel ka soo jeeda iyo dhuusamareebo iyadana masaajid kale ku xiran yihiin maxay taha fariintaad u dirayso waxaan u dirayaa dadka masaajida xiraya marka koowaad waa dad shaksiyaada inay masaajidyada faraha ilaahay ka qaadaan ha lagu cibaadaysto badaa sadaqa jaariya ula baxay faraha ilaahay ha ka qaadeen hadday ka qaadi diidaanna waxaan leeyahay dadka muslimiinta ama gurceel ha joogeen ama meel kala ha joogeena ha ka dhiciyeen diinta islaamka sida loogu xadbixi ku xadgudba ha ka dhiciyaan baan leeyahay dadka masaajidya xiraya dadku ku xadgudbaya weye
adeer waxa weeye dadka muslimiinta ee dhegeysanaya waxaa loo sheegayaa guud ahaan iyo muslimiinta iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa loo sheegayaa gobolka galgaduud sida gurceel oo kale degmada gurceel oo kale magaalada gurceel fal aada u foolxun ayaa ka dhacay shalay waxaa dhacday masaajid lagu la furay shalay oo sidaas oo kale awel qolo maamul meesha ka sheegata ay xireen dibna loo furay oo dadka deegaanku iyo shacabka meeshaas degan in loo furo ay codsadeen oo ilaa ugaaska ugaas xasan oo kale iyo odayaasha dhaqanka dada loo tegay oo masaajidka shacabku iyo hanaloo naloo furan rabnaa qoladan ku dhegan oo maamulka sheegay ha laga fujiyo sidaas looga masaajidkaas lagu furay oo lagu shala salaadii duhur lagu dukaday inta aan salaadii casir markii in lagu dukado la doonayo waxaa waxaa soo gaaray qolo sheega inay tahay qoladan kow iyo labaatamaad sheegato milatariga isku magacaabee qolo ah masaajidkii baabuur iyo gaadiiday keeneen dibay u xireen dadkii culummada ayo masaajidkaas joogay ee shacabkii ku dukan rabo oo waktigaas diyaarka u ahaayna waana u hanjabeen waana ay ka bireen maxaa ka jira in dadka qaar maaragtay si xun loola dhaqmay maxaad nooga sheegi kartaa dadka waxaaba waxaaba markaatimo doonto waxaa adeer waxaa weeye dad muslimiina oo salaadii ilaahay ku waajib yaala inay dukadaan diyaar u ah oo qaar masaajidkii gudihiisii ku jira iyo qaar masaajidka banaankiisii jooga iyo masaajidka awel xiridiisa dadka shacabka deegaanka degan aad ay uga xumaayeen iyadoo culummadiina ku jirta xoog looga soo baxsho dadkii shacabka ayo muslimiinta ayo ku dukaaya ku cibaadaysaayana oo ilaahay xaggi dukanayana laga soo baxso oo la dandareeyo oo loo dhaarto oo masaajidkii laga xiro oo laga yaabo dadka gobol inay kobaha masaajidkaas la galeen maamulka sheegaa intaasaa dhibaatada taadeer ma garat wax dhaqan xumaha meeshaas ka dhici lahaay waa waa waa oo dhiman waa yar yihiin oy sababtu taa dadku waa muslim waxayna dukaayeen salaadfaral oo ilaahay kuwaji waajib uga dhigay waxayna ku dukaayeen ugu diyaareen masaajid ma garatay bulshada deegaanku sidee bay u arkeen ficilkan lagu kacay marka adeer waxaa weeye waxa waad garan kartaayo mar haddii odayaashii dhaqanka horey isu arkeen oo ilaa heer ugaasa hadalkaas iyo dacwadaasi gaarta ma garatay ugaas iyo un odayaashii iyo wixii kala nidaamkaas hadii lagu furay intaa kabacdi yoonkii shalay markii lagu furay intaana soo dhacday haddana maba cid waa dareemi kartaayo dad hadda militari iyo sheega oo masaajid culumo iyo dad ku cibaadaysaa lagu ogaaye xiri ah waxaa waaye waa arrin waxaa waaye fool xun waana arrin aan isleenahay waxyaabo kale yugantaa ma garatay jawaabtiinu maxay noqotay marka maxaad uga jawaabteen haddaad reer gurceel tihiin ee ficilkan lagu kaco masaajidka ee lagu hor istaaga masaajida adeer annagu waxaan uga jawaabaynaa waa iska caddahayo waxaa weeye dad shacabaana ma garatay ma nihin annagu hadda ma nihin maamul dalka waxa ku kacaya waa maamul hubkiisa iyo saanadiisa iyo wata ma garatay haye wax ka wax kastoo suurtagal oo masaajidkaas ku furmaana way isku dayi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo
maxaad ula jeedaa wax walba masaajidkaasi ku furmayo ma dagaalamaysaan ilaa nimanku waa dagaalamayaane adeer waxaa weeye mar haddii salaada lagu diido salaada waajibka ilaahay kugu waajib yahay haddii lagu diido cid fadhimay haddii salaada lagu diido hade mar haddii aakhira salaada adduunkana waa waa wax la faray aakhirana waa midba la rabo in il jannada ilaahay lagu kasbado haddii ay niman wax saxaa yihiin magaalada hadda tan aan hadda joogo marka dhexdeeda mare waxaad arkaya dad dhalinyaraa oo ciyalsiiye magacooda lagu sheego anigu hadda oda waayeelan hayo lixdan sanaan jiraa ma ciyalsiiye wax la yidhaha hore uma oqoon jirin ma garatay haye labada dhafoorna waa ka xiiran yihiin dhar aad la yaaban tahana waa jirtaano qofka markaad u jeedo kor uga jeedo qofka inay dhar racda aad qoday kabacdi markaad u timaadna jirkeeda wax kaa xigaan laakiin dhar ra-aantii aba aad isleedahay amayba kasii foolxuntaa ma garatay macnaha ummaddii waa dhaqan doorsoontay oo dhaqamadii reer galbeedkaa la qaata ma shisheey si ka fiican si fiican masaajida markii dadku ku dug xataa fura markii dadku ku dukanayo waxaad arka iyadoo ummad badan oon dukayn oon hadda masaajidka cid oo banooni iyo wax lamar ciyaa ciyaareed arke war banoonigan ma maxaad ka taga ciya aada sadiiska ilaahay iyo masaajidka salaada iska reeba cid lana ma arkaydi ma garatay gartay
sidaas oo kale waxaad arkee haween jaad gadaad arkiso ama jaadkaanba ma banaane ka taga cid lana arki maydi ma garatay maxaa kaloo dhaqan xumaa oo ka jira magaalada waxaad arkay xijaabka iyo waxaasoo kale waxaad ku arkay meesha gabdho inay xijaabsadaan jirkooda asturaan la rabay gabdho sida wiilashaas idinkuna dhaqankooda iska yaad arka maryo yaroo kafiifa iyo qaadanayo jirka marinayo wax bedela oo isla gabadha hadday xoogaa midabkeeda oo xoogaa uu madow xigeenaha iyo haddii kaleba midabka si kale loo bedelaa ma garatay indha shareerka waxaan la socnaa in suufiyada horey u mamnuucday ma tabti ba mase waxbaa isbedelay adeer waxaa weeye nimanka aad sheegay kama tegin waaba idinkii waxa meesha joogaa sow maaha meeshu waa sideedii ciddii joogtaa joogta magaca uun si kale loo bedelo maahane cidaa ninka la yidhaha waa isla ayadii weeye marka haba sheegteen waxay sheegayaan laakiin meesha dhabteeda iyo rasmigeeda waa urur waxa joogaa ma garatay waaya wax marka hadda annagu marka waxaan idin hadda aan caddayhaynaa waxa weeye ayinkuba hana maqleen hadday doonaana waxaan leenahay annagu dad islaam ahaan nahay masaajidda in lagu cidaa cibaadaysto ayaa loo dhisay oo dad maalkooda uga baxseen ilaahay hortii wax geysanaya inay ku cibaadaystaan ay diyaar u yihiin shacabkaa raba inuu ku dukado doonaya hadday maqlayaan iyo haddii kaleba waxaan leenahay degaba waaleyn waa maqlayaane ka wareega masaajida dabcan ha lagu dukaday ka wareega annaku odayaala beesa odayaasha beeshaa nahay muslimiinta in lagu dukadaan rabnaa dad ilaahay hortiisa waxgeysto muxsiniin haa dhistay faraha kala baxa masaajida dabcan haddaad military tihiin haddaad boolis tihiin xeryihiinna idinkuma haysane iyo aad joogtiin xeryihiinaba ku jira haddaad doontaan goobaha masaajidan ku cibaadaysayno oo dadkii shacabka codsanaya in la furo dabcan ka wareegaan idin leena haddaad ka wareegi diidiin bal bal uun ogaada wixii ilaahay salaadii ilaahay nagu faral yeelo waayo waxaad naga hortaagan tihiin waa ka jawaabaysaan macnaha waxaa kale
haye saas weeye adeer maxaa kale ku haray masaajidda shalay dib loo furay oo horey u xiraa waa imisa sidee bay u ekaayeen tobankii sane lasoo dhaafay kolley maadaama dadka magaalada degan aad kamid tahay amaba dadka magaalada joogay aad kamid tahay waad ka warqabtaaye dabcan adeer waxaa weye masaajidda hadda intaas tirtiga hadda la sheegaya way ka badan yihiin laakiin inta un shala la furaba masaajid yar oo hadda koobneeda ma garatay dhanka kaleoo magaalada waqooyigeeda dhowr xaboo kalea ku xiran hatan ka hor magaalada hadda waxaan ku arkaa tan ka hor masaajid masaajidan markii la xiray masaajidii la xiray kamida oona maanta saqafkiisa korena fayoobeyn derbiyadiisna aysan fayoobeyn oo sidii un dad aan alla ka cabsayn u garaacayin gebigii dursan daaqadaha ka maqan haatan ka hor iyada waxaan mar la soo wareegay iyadoo lagu ciyaarayo banooni oo dhexdiisa lagu ciyaarayo masa banooni lagu ciyaarayo meel toban til u jirtaa shan iyo toban tilaaba meel uga dhowna waxaa ku ku usi quraan gartay waxaan ku yiri wadaadka hormaa masaajidka dugsigan dugsi diin ilaahay waad dhigeen toban tilaabood u jirtaa masaajidka maxaad saatan uga bedeli weyda oo haddii masaajidka sabab kastaba ha lagu xiraa maxaad dadkaad uga dhici weyda haye adeer masaajid haddaa oqada masaajid maaha wuxuu ka soco weyda waa gartay inta intaas ka badan marka aada looma sii hadli karin oo haddee masaajidka waxa xirayay afkaa waa dad masaajidka waxa lagu xirayay waa waa nin mas- waa dadka xilaya waxay sheegayaan hayinkuba inay culimo yihiin ma garatay oo kuwa dugsiyada haya ka mid a kuwa dugsiyada haya iyo kuwa masaajida haya iyo dabcan dad saasa wey dadka inay kulug tare maxaad ku soo gebagabeynaysaa waxaan kusoo gabagabeeyaha dadka islaamka inay mas- een- een masaajida sidii lagu furi lahay oo namaqal laha oo muslimiinta inay gacan naga siiyaan kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a odayaasha ku dhaqan magaalada guraceel haddaba sidaan hordhaca ku sheegnay masaajidan markii u horreysay waxa xiray kooxihii suufiyada ee ka tali jiray dhuusamareeb iyo guraceel waxaana xusid mudan in magaalada dhuusamareeb ayadana ay ku yaalaan masaajid xiran haddaba maxaa keenaya in suufiyadu ay masaajida qaarkood albaabada isugu dhuftaan sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid a culummada diinta islaamka ayaan arrimaha wax ka weydiin waxaanuu yidhi haddee masaajid ilaahay ninkii xiray waxay horta isweydin male dantiisa waa loo jeedaa wuxuu u xiray unbaa meesha ku jira suufiyana waxa weeye diinteedu waan garanaysaayo waa mid gaara weeye maaha ti ilaahay nebi maxamed usoo dhiibay in awliyada la gaadhsiiye booska ilaah uli- uluuhiyada ilaahnimada la gaadhsiiye marka laa ilaaha ila allahuna waxa weeye uluuhiyada iyo cibaadada inuu rabbi leeyahay awoodda isagu leeyahay amarka iyo nahyiga isagu leeyahay suldada da- u dambaysa ama gebigeedaba rabbi leeyahay subxaana watacaala laa ilaaha ila allah waa laa suldata ilaa lilah ayana waxay aaminsan yihiin weligaa suldada leh weligaa cibaadada leh weligaa wax u sarreeya kuqbada koonka isaga marka waxaa laisku hayo masaajida loo xiray waa laa ilaaha ila allahu baa laisla fa- laisla fahamsanayn ma garat marka masaajida had- eh, qolyihii salafiyada la dhihi jiray haddii ay dhiseen ama ay ku tukan jireen qoladahaasna ay xireen macnuhu waa iska waadixi de waa sidaas weeyaan kuu sheegay tawxiid baa laisku haya ayagu waa dadkaas tawxiidkii iyo afarta qaybood ka dhigay laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullahi abduqaadir shay lilaahi uways axmed weliyullahi afarta awoodood bay aaminsan yihiin Eh, iyo wixii kale oo lagu daro ninka suufiga ahi wuxuu aaminsan yahay sagaal kun iyo sagaashan iyo sagaal oo dariiqoonkii nebi maxamed ahayn in ilaah lagu caabudi karo nimankaana waxay aaminsan yihiin hal dariiqa oo dariiqa nebi maxamed waxaan hayn cibaada cibaada kuma ansaxayso ilaahna laguma dhowaan karo marka wax isu dhow iyo wax iska eh, istilmaan raacaya iyo wax isu imaan kara midna maaha Eh, waxay ku diidayaan waa wax diintooda kasoo horjeeda tawxiidku diintooda kasoo horjeeda caqabad bay u arkaan iyo mabdooda iyo duulaan lagu yahay maxaad dadka taariikh ahaan xasuusi kartaa marka laga hadlayo dhanka suufiyada wallaahi suufiyada hadde iyadoo buuqu socdo un baan anagu aanu ku- kusoo baraagnay oo dacwadaan la soo qabsanay laakiin waxaa la yidhaahdaa raggii bahasha waddanka soo geliyey sheekh aweysya baa ka mid ahaa iyo ninkii la yidhaaha doonaan xuseenkaas iyo sheekh cabdullaahi qudubi iyo waa raggii lubnaan la geeyey toddoba nin baa soomaaliya laga qaaday sheekh mooge oo ka tirs- oo reer jabuuti ahaa wiilkiisa hadda tafaasiirka ka akri rag toddoba nin oo lubnaan la geeyey oo soo bartay waxaa caqidada duruusta oo baadiniyada xag jirta oo ilxaadka ah oo fog rag lasoo baray bay ahaayeen raggaasaa bahasha dalka ku faafiyey kaalkacyo iyo wixii loo gaaray iyo dhinacan etoobiyada iyo cabdullaahi qudubi ninka waxaa keenay horey looma aqoon Eh, ummaddu muwaxidiin bay ahayd muslin ah oo khaalis ah nimankaasaa waxaa keenay iyadoo marka haddee haddii aanu inagu dacwada aan kusoo baraarugnayna waxa weeye waa dagaal weyn un baa socday waxaan xasuustaa shan iyo eh, adiga toddobaatan iyo toddobadii miya toddobaatan iyo eh, shantii nin la yidhahdo rabiic baa soo degi jiray eh, taleex wuxuu furaha ku rogi jiray wasiirka daakhiliga oo la ohan jiray ina suleymaan axmed suleymaan dafle weerar baa lagu soo qaadi jiray dacwada markaasaa gabdhaha ee, hooyooyin iyo gabdho yaryar iyo kulli xabsiga loo taxaabi jiray kagawaadada waa la xirxiri jiray sanad walba markii bishii ramadaan la gaaro shanteeda ayaa maaqaan tafaaful miyahayd maaqaan yaa weerarkaasi dhici jiray marka haddee ninkii maxamed guleed ahaana waa horboodahayo isaga habeenaya dagaaladaas wasiirka yani arrimaha diinta maaragtay marka u xilsaarnaa marka haddee dagaaladaas ma dami jirin ma istaagi jirin sanad walba bisha shanteeda ramadaan bay dagaalkaas la qaadi jiray ilaahay baan aafo ku rigi jiro mar walba wax weyn baa dhici jiray ilaa markii ugu dambeysay madaxweynihii uu baabuurla gadoomay oo shil galay Eh, mar wasiirka arrimaha diinta baa luka jabay iyadoo dagaalkii xamlada ay socoto mar walba xamle ayaa lasoo diyaarin jiray marka dagaalka suufiya waa- waa dagaal hadda hadda aan ka sheekeyn karna maaha dagaal mashhuura bayna tawxiidi walilxaad dagaal ka dhexayn jiray weligiis wey oo oo daba daba dheer daba dheer aada u daba dheer maamuladan shisheeyaha la shaqeeya qaarkood ayaa indhashareerka mamnuucay waxaa ugu daran ee magaalooyinka dhowsamareeb iyo guriceel oo kooxda suufiyada ay ka tali jirtay welina raadkoodii uu ku dambeeyo maxaa keenaya in gabdhaha muslimaadka ah indhashareerka loo diido waa de un asturkii oo lasii lasii adkeeyey wey marka in la adkeeyey diidaya w inay ka furaan xijaab mooyaane gabdhaha inay u xiraan ma rabaan laakiin haddii dadkii ay qaateen bay dhihi laayihiin xijaabka fura nimankaasi niman diineed ma aha waa la yaqaanaa waa niman diin la dirir ah haatanna shiicay bay isu rogeen oo waxa weeyaan meelaha qaarkood shiicanimay caddaysteen shiicadii baa maalgelinaysa waxa weeye shiicaduna waa niman aan diin ilaahay shaqo ku lahayn oo kafara ah marka waa daba dheertaa hawshaas kaasi wuxuu ahaa sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ah culimmada diinta islaamka
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي gobolka gadow waxaa ka dhacday munaasabad loo qabtay arday ka dhalatay beesha reer garaad oo mareexaan ka tirsan ardadaas ayaa waxa ay dhammaysteen waxbarasho muddo u socotay ka qaybgalayaasha munaasabadda waxaa ka mid ahaa xubno ka socday xarakada shabaabul mujaahidiin oo waaliga wilaayada gadow ugu horeeyo iyo odayaasha dhaqanka gobolka qaarkood haddaba guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka gadow iyo afhayeenka ayaa ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala ilaahay baan mahad u celinaynaa mar hore iyo mar dambe iyo mar dhexaba farxaddan iyo liibaantan iyo guushaan muuqato ilaahay subxaana wa tacaala baan oga mahad celinaynaa barnaamijkanaba hadda waxaan u malaynayaa maanta ikhtitaamka macadka unbuu ku aadanaa macadkana maanta wuxuu marahayaa farxad fiican oo wanaag iyo khayr badan iyuu marahayaa soonka waxaa la yidhaahdaa saddex farxadood buu leeyahay farxadda koowaad qofku markuu maalinkii soomo makhribka waa furahaya isagoo maanta oon iyo gaajo iyo rafaad la soo kulmay adkaystay maqribkii marku waa furahayo wuu ku farxaayoo wakhtiguu rabay baa ilaahay soo gaadsiiyey markuu soddonka soo soomo oo iidda u soo diyaargaroobana wuu ku faraxsan yahay soddon maalmood oo waajib ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku faral yeelay khayr iyo jannana uu ugu hiranhayo uu ku sugahayo yaa ilaahay subxaana wa tacaala ka siiyey maalinkaasna wuu faraxsan yahay farxadda saddexaad oo ugu dambaysa waa maalinka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka abaalmariyo soonkaas uu soo soomay hadda macadku dee maalinkii la aasaasahayey oo dadkaan la soo xaraynhayey oo uu miro dhalay oo inta la dhisay la ooday ardadii la xareeyey culummadii la keenay la fadhiisay farxad buu lahaayo waa noo suuroobay oo waa noo hergelay buu ahaa maantana farxaddii labaada wuxuu marahayaa ikhtitaamkii labadii sano ugu dambeysay inuu soo qalinjabiyey oo ardaydii soo dhammaysay farxaddaasuu maanta marahayaa farxadda saddexaadna intii wax ka baratay iyo intii wax baraysay iyo intii odayaasha ahayd oo ka dadaashay oo ama talagelisay ama teelgelisay ama calaf u hurtay ama cod u hurtay haddana ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamo inuu ka abaalmariyaan uga baryayna ilaahi subxaana wa tacaala xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu dariiqan ila aljanna dee in wax la barto oo cilmiga la barto oo diinta la barto cid kastoo tala iyo juhdi gelisay ilaahi subxaana wa tacaala dariiqyaha jannada mid ka mid ah wuu u furahayaa u sahlahayaa buu yidhi nebiga marka ragga hadda macagta ka soo shaqeeyey hadday haddee maalinta qiyaamo dariiqi jannada ilaahi subxaana wa tacaala uu ugu fuudeeyo haddee adduunkaba inta intaan ku haynaba intaasaaba macnaha yaaba noogu muhiimsanba intaasaa noogu muhiimsan macadku marka maanta khayrkaas iyo farxaddaas iyo wanaaggaas yuu noogu soo gabagaboobay ilaahay subxaana wa tacaala ardadiina sugnaan baan oga baryaynaa beeshiina waxaan oga baryaynaa ilaahay subxaana wa tacala inuu ka ajirsiiyo dariiq fiican ugu mariyo in la da-iyo cid kastoo tala gelisay iyo walaayadii iyo nidaamkii cid kuusto oo cid kastoo tala ku lahay in hadda dadaalka la sii wado ardada aan la dayicin oo waa tii hadda wadaadadu ka hadlaayeen taasna aad baan u boorinaynaayo tan carruurta wax barno yaa markay qur-aanka dhammeeyaan baan haddana duniyada iska raacsanaa inta badan ama meelo kale aan u dirdirnaa
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ayuha alikhwa ilaahay subxaanahu wa tacaala baan u mahad celinayna runtii nicmada ilaahay uuna siiyey haddii la yidhaahdo waxaa laga sheega lamaba sheegi karo isagaana inoo sheego intadu nicmatullaahi laa taxsuuha marka alla waa u mahad celinaynaa mar badan iyo mar badan baan u mahad celinay ma hadda alle loo celiyaana waa iyadoo awaamirtiisa la qaata nawaahidiisana laga hare intuu qofku wuxuu rabay iska sameeya inuu alxamdulilah yidhaahda ma hadda sax xaqiiqigaa taas maaha marka alle waxaan oga mahad celinaynaa nicmada uu nagu manaystay oo nicmatulislaam waliimaan ay weynta alle markaan u mahad celina kadib dadka in badan waxay lahaayeen qoladaas iyo qoladaas waa u mahad celinayna anigu waa ka duwanahay waxaan leeyahay qoladii macadkaana bartay sideedaba oo nidaamkaan in wax loo baraba dadka wax loo barana bartay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala adduunkooda iyo aakhiradoodaba ha barwaaqay cizigooda iyo sharaftoodana sare ha u qaado waa guud ahaan qoladii nidaamkaana bartay fikirku waxyi ma ahayn oo ma soo degin dadkao dhanna mar islamay dhihin in nin unbaa soo qaaday walaalihii soo qaaday fakerkaas waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkoodana barwaaqo iyo nabad ha ku nooleeya cadowgoodana ha ka xifdiyo intooda joogtay intii tagtayna ilaahay shahaadadoodii ha aqbalo intii ku raacdayna waxaan iyagana waxaan leenahay aakhiradooda jannatu firdows ilaahay ha ku maamuuso ayib intaa markaan sii ururiyo soo waxay tiraa hadal iyo haleela midna ma dihin hadduu cilmi ahaa wiilashaan ugu filnaa ilaahay ha barakeey yani runtii wixii meesha loo yimid oo dhan raggaasaana yiri wiilasha hal baan dhihi beesha macadka lahaydna hal baan dhihi inaan soo koobaan rabaa insha allah maxaa jira dadku aad bay u fadhiyeen anna haddaan yara galti baan ahoo reer guri galti noqday ma fiicna moog tahay haddaan qaato waa way dhumi bahashu meel bay iga aadi marka waaas baan rabaa inaan iska socey wiilasha waxaan dhihi waxaa laydinku bixiyey juhdi maal iyo maskax iyo muruqba waa la idin geliya wiilalyo noqda ubadkii aan mahadinno bacdallaahi oo diinkan sabab ugu noqda dadka buuxiya kaalinta aad leedihiin kaalinta aad leedihiin waa inaad ilaahay kitaabkiisa u istaagtaan adinka hadalkiinii yarkii xiriirka ahaabaa hadda ii ku jirtay inaadnan cid idin dagaashay dagaalkeeda dhegjalaq u dhihin kitaabkii sunnadana aad ku toosnaataan ilaahay diinkiisana aad u sacyidaan caqligiinna iyo maskaxdiinna iyo muruqiinna iyo aqoontiinnana aad gelisaan saaad kitaabka u horumarin lahaydeen aad barateen ood xambaarteen adinka taas baana idin dhihi waxaadna ka bilowdaan naftiinna inaad ku qancisaan inaad alle u hoggaansantaan waalidiinta aad baarri u noqotaan saaxiibbadiin aad xaq dhowrtaan bulshada maaragtaaye aad u dhimrisaan aad u garab raaricisaan aad dacwada ku gudataan aad da'yarta adinka idinla midkaa oon furuskaan helin furuskaan aan helin sababto si kastaba ha noqotee inaad waanisaan ood wacdisaan ood sabab u noqotaan inay naar ka badbaadaan kuwaas iyo kuwo kaloo fara badan baa idin yaalla ilaahayna ha idin gelinsiyo hana idinsu sidoo kale odayaasha beesha reer garaad qaarkood ayaa iyaguna munaasabadda ka hadlay bismillahi alxamdulilah ilaa waa mahadsan uma waxaa mahadsan dadkii macadkan hayay yaaqle oo ah beeshii reer garaad waxaa kaloo mahadsan walaayada ceelcadde ee gado runtii horta waxaan arkay oon ku farxay hadayta caruur iska bereeri jirtay oo ciddooda diiday oo hadeer waxay aad akrinayeen aad baan ugu farxay waxaan aad ugu xumahay dadka caruurta la noqday baadiyoobay hadeer oo waxaa arkayay ciddaba diiday waxaan ku dadaarmayaa anoo marka hore diyaarinin macaahida ardayda inta hadda la furayo in laga faa'iidaysto anoo nafteeda ka daarmayo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مركة كوباد إلهي با مهدسن مركة لبادنا الله مهدسن مركة سدحاد مركة أفراد مركة شناد با الله مهدس كله مهد الله كبعدي waxaan u mahad celinaynaa wafuudda iyo martida iyo dadka ka soo qayb galay xafladda yaan u mahad celinaynaa waxaan leenahay macadkan wax badan buu ama loo turisahayay oo dhismihiisa la sugahayay iyo abaabulkiisa sida aan ka warqabnay maadaama aan nahay dadkii deegaanka joogay oo midho dhalkiisa la sugahayay iyo abaabulkiisa haddana wax badan baa waxaa ilaahay markuu dhismadiisii iyo abaabulkiisii noo taxkumiyey haddana waxaan sugaynay miro dhalkiisii oo waxbarashadiisa lagu jiray ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa caafimaadka iyo nabadgelyada iyo khayrka aan meeshaan ku soo gaarnay ilaahay baa na siiyey saa darteed marka ilaahay baan mar walba awal iyo aakhirba ilaahay baan u mahad celinaynaa marka labaad waxaan u mahad celinaynaa mas-uuliyiintii iyo dadkii kala duwanaa ee ka soo shaqeeyey arrintan hadday he- ee heer shabaab tahay degmada een, ee heer gobol iyo heer degmada iyo hadday tahay qoladii ka soo shaqaysay arrintan een, macadka oo iska lahayd macadka hadda ku magaca lahayd oo dhib badan iyo maal badan iyo daal badan ku soo bixisay yaan haddana u mahad celinaynaa Een, intaa ka bacdi waxaan leeyahay deegaanka guud iyo midka gaar ahaan hadda yaaqlon joognaba een, waxaan leenahay cid gaara waxbarashadaasu kama faa'iidaysanin muslimiinta deegaanka joogtay ama meel dheer oga timid baa ka faa'iidaysatay ardayga ku jira ma ahane ee deegaanka een, culummadaas ama ardayga ha ahaado ama macalinka ha ahaado ama mas-uulka sare ha ahaadee wax badan buu u qabtaan isleenahay een, wax badan oo khayra ayuu u qabtay diin baa meesha lagu baranhayey diinta islaamka ayaa lagu baranhayey la fidinhayey haddana een, waxtarkeedii iyo dhismaheedii baa lagu ee, maaragtay kor loo qaadahay sidaa darteed dad badan baa ka faa'iidaystay oo haddana aan ardo ahayn baan isleenahay een, ilaahigii marka meeshaasna wada gaarsiiyey baa mahad iskale haddana qoladii ka soo shaqaysay oo ama heer ee, shabaab ama heer ee, qola lahayd baan mahaddaas iska leh annakuna waxaan leenahay een, d- ku dayasho wanaagsan baan leenahay qolada oo macadka aan soo marin oo hadda maahmaahanayso waxaan leenahay ku dayasho wanaagsan bay u leedahay ku dayasho wanaagsan bay u leedahay waxaan leenahay marka een, qolada ardayda ahoo waxbaratay haddii ay meeshaan ka tagaan oo usoo gabagaboobo een, xafladdu ay soo gabagaboodo waxaa noo sheegay in nin walba uu aadahayo een, la fasaxayo waxaan leenahay nin walba meesha uu tago waxbarashuu ka fidinhayaa ee dadkiina iyo dalkiina iyo diintiina kuwii anfaca allaha idinka dhigo mas-uuliyiintii hawsha soo qabatayna ajir iyo xasanaad allaha ka siiyo annakuna ku dayasho wacan kuwii ka qaata allaha naga dhigaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إلهي سبحانه وتعالى ما حد كلا مركز تا- إيه، مركز تا، آه، دبليد إلهي سبحانه وتعالى معد كان معديه ركوهري ومد تك سوق الغالي أو اسكت بردين تلقى يرى كان سوق عن oo wax la baro yaa mahad iskale Ee, waxaa mahad iskale macadkan dadkii loo soo xiray oo maalinkii la asaasayay aan joogay oo maantana haddana aan joogo waxaan la kulmay intii hadda macadka asaaskiisa hore iyo haddeer aan joogno intii aan ku dhedhex jiray anugu dee deegaankan ka mid ahaa boqowdan ka mid ahaa ee, ardadan wax ku lehay waalidiintan haddana ka mid ahaa maalinkii la asaasayay oo kale markii ardada iyo qoraalkeedii iyo kuwii mudanahaya kuwii martidaa intaba laisku dubriday ee, dadka makaste iyo dumarka oo kale ha- fasaaxadda ku jirtay carada ku jirtay markii aan dhaga dhegaynayo oo kale haweenka oo kale iyo dadka aan diinta aad u jecleen oo kale waxay boqolkiiba boqol ee dadkay dadkay dhex la dhex qaadayeen inay ardada meeshaas aan waxba lagu baranaynin oo dadkaas askar laga rabo ciidan laga rabo oo markay macadka dhameeyaan haddana macasar lagu guri doono oo haweenkoo kale ay leeyihiin maxaa wiilkaada kaaga diray ani hadda xaafadayda oo kale maalin bay gabar intay u timid bay waxay leedahay wiilka maxaa isaga geysay waxaa loo wada rabaa askar baa loo geyn rabaa qori baa loo dhiibi rabaa shabaab buu noqon rabaa barnaamijkaas oo kale Ee, ardaa saas ku baxday oo hadda waalidiintooda saas ay ku kaxayseen kuwa dameere dhaamirayo hadda waxba aan baranin kuwa banooni ciyaarayo hadda waxba aan la joogin wax fara badan intii maanta meeshaan hadda ka hadasho ardada oon maqlaynay iyo kuwa aamusanba waa isku xuun Ee, balse kuwa aamusan hadda inay kasii aqoon badan yihiin baa iska suurtagale ilaahi subxaana watacaala yaa mahad gabagabada munaasabadda waxaa soo xiray waaliga walaayadda islaamiga ah ee gado sheekh aadan sahal abuturaab بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما naftayda iyo naftiina waxaa u dardaarmaya taqwa allaahi subxaanahu wa tacaala taasoo ilaahay tabaaraka wa tacaala u dardaarmay innaga iyo dadkii inaga horreeyeyba qaala tacaala alla wuxuu leeyahay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu dardaarmayaa innaga iyo dadkii inaga horreeyay inaan ilaahay iska jirno in badan tabaaraka wa tacaala intaa kadib wakhtigoo iska gaaban waxaan joognaa gebagabadii xafladdii macadkii sacad ibnu mucaad macadkan oo runtii soo socday muddo laba sano ah beesha reer garaad waxa weeyaan juhuuddii iyo wixii lagu bixiyey allah tabaaraka wa tacaala ha ku mahadsan gebagabadeedii khitaamkeedii aan joogno galabta raggii bixiyey juhuuddaas ee macallimiintii iyo beeshii reer garaad wilaayadii waxaan leenahay jasaakum allahu khayran dhallinyaradii iyo raggii runtii ku sabrayey muddada labada sana ah xuduurkoodii iyo joogidoodii ay qaateen duruustii sharciga ahayd halka ay ku qaateen iyagana ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro ilaahay tabaaraka wa tacaalaana ha barakeeyo cilmigooda waxaan runtii dardaarmayaa laba nuqdo insha allahu tacala mid waxaan kaga hadlayaa macadka oo runtii aan isleeyahay waa munaasabada maanta aynu fadhino khitaamkii macadkii sacad ibnu mucaad waxaan leeyahay ardayda ka qalin jebisay macadka konton arday weeye sida aad maqasheen kontonka arday maanta waa ragga horteenna fadhiya wixii aad garanaysaana soo bandhigay runtii aynu arkaynay aynu ku qiiroonay waxaan leenahay ardayda jasaakum allahu khayran meeshii aad gaadheen meel ka sarraysaa laydinka rabaa ilaahay tabaaraka wa tacaalaana miisaanka xasanaadka ha idiin saaro waxaan leenahay marka macadkii hadda wuu xidhmay macadkii beesha reer garaad laakiin ardayda macadkii uma dhammaanin ardaydu waxay u gudbaysaa macadu shareeca waxaa la qaaday sida hadda walaalku sheegay imtixaankii imtixaankii saxidiisiina waa maqan tahay markii imtixaankaa lasoo saxana insha allahu tacaala ragga wixii guulaysta waxay gelayaan macadu shareeca waxay fasax yihiin muddo labaatan maalmooda ardayda waxaan leeyahay marka kuwii macadkaa gala haddee way tageenoo macadkaas korey u gudbeen kuwii marka aan baasinoo insha allah noo soo hadho wilaayahaan noo soo hadhana annaga waxaan rabnaa inayna dib u noqonina meeshii inay kor uga sii socdaan insha allahu tacaala meelo kale iyo macaahid kale ayaan iyagana gelin doonaa insha allahu tacaala si guud marka waxaan la dardaarmayaa cilmiga aad qaadateen arday inaad ka jiba keentaan insha allahu tacaala oo aydan dayicin waalidkana sidoo kale waxaan leeyahay arrinkaa isagaa waa dardaarmaynaayo ilmaha in lagu booriyo meeshii inay kasii socdaan ee aan la dayicin oo meel isaga leexleexan oon xoolo la raacinin ee runtii lagu dadaalo juhuud lagu bixiyo insha allahu tacaala taasi guud marka insha allahu tacaala ilmaha iyo dhallinyarada ayaan u dardaarmayaa ee beesha iyo guud ahaan beelaha gobolka dega waxaan leeyahay macaahiddu runtii waa macaahid sharciya waxaa lagu baranayaa waxa weeyaan waa shareecada ilaahi tabaaraka wa tacaala waana cilmiga sharciga ee ilaahi tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey saaad ogtihiin cilmi haddaad maqashaan cilmiga cadowgu sheego ama gaaladu ay sheegto maaha cilmi sharciya maaha cilmigii asalka ahaana maaha cilmigii adduun iyo aakhire lagu faa'iidayana ma aha laakiin cilmigan isaga cilmiga shareecadu waxa weeyaan waa cilmiga adduun iyo aakhiraba lagu badbaadayo adduunkana waxa weeyaan wuxuu ku helayaa khayr iyo barwaaqo iyo deganaan iyo amni iyo istiqraar buu ku helayaa iyo nolol aakhirana waxa weeye jannuu ku helayaa waxaan marka rabaa oo naftayda iyo naftiina aan u dardaarmayaa ilaahay tabaaraka wa tacala sharcigiisa inaad qaadataan inaynu carruurteenna ku tarbiyayno inaynu haweenkeenna ku tarbiyeyno xijaabkii sharciga haweenka in la amro ikhwaani filah arrinkaa waa ku soo celcelinayaa xijaabkii sharciga ahaa ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey gabadha in dusheeda la saaro yaa ayuhannebiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudnina calayhinna min jalaabiibihinna ah maxaa ka dambeeya daalika adnaa an yucrafna falaa yuudayn allah tabaaraka wa tacaala yudniina calayhina min jalaabiibihina jalaabiibtaa in dusheeda gabadha lagu sii daayo waa xijaabkii sharciga ahaa weeyaan waa shicaarkii gabadha muslimadda ay lahayd weeye haweenkeena inaan u sheegno si guud insha allahu tacaala nafta iyo naftiina waxaa u dardaarmayaa taqwa allahi subxaana wa tacaala waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم